mucaaradka iiraan ayaa madaxweynaha geeriyooday ku eedeeyey in uu door muhiim ah ku lahaa dacwad oogaha oo amray in la laayo maxaabiis siyaasadeed oo tiro badan sannadkii iyo sidoo kale in uu adeegsaday awooddiisa madaxweyne si uu si xun ugu caburiyo dhaqdhaqaaqa mudaaharadayada u doodaya xuquuqda haweenka kaas oo dalka iiraan oo dhan ka qarxay dabayaaqadii labadii kun iyo labaiyo labaatankii kaasoo socday ilaa iyo labadii kun iyo saddex iyo labaatankii muuqaalo loo arkay in lagu kalsoonaan karo oo ay heshay laanta afka bershiyanka ee v o e da isniintii ayaa u muuqda inay muujinayaan dadka ku nool gobolada kala duwan ee iiraan oo wadaagaya macmacaanka iyo xalwada iyo shokolaatada si ay ugu dabaaldegaan geerida madaxweyne ra'iisi mucaaradka iiraan ee qurbo joogta ah ee kasoo horjeeda jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaa iyaguna xaflado dhamaashaada ka sameeyey banaanka hore ee xafiisyada ergada diblomaasiyadda ee iiraan ay ku leedahay magaalooyinka waaweyn ee yurub isniintii muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada oo lala wadaagay laanta afka bershiyanka ee v o a ayaa sidoo kale muujinaya dadka iiraaniyiinta ah oo ka hor ciyaaraya muusiga kuwaas oo ku kulansan albaabka hore ee safaaradaha iiraan ay ku leedahay london copenhagen hague iyo weliba magaalada hamburg dhaleecaynta jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaa sidoo kale qabsatay baraha bulshada iyada oo dadku ay soo gudbinayeen muuqaalo jees jees ah oo ka dhan ah madaxweynaha geeriyooday iyo xulafadiisa qaar badan oo ka mida isticmaalayaasha baraha bulshada ee iiraan oo ka soo horjeeday xukunka islaamiga ee iiraan ayaa u dabaaldegay labadii kun iyo labaatankii dilkii taliyihii ugu sarreeyey ciidamada iiraan ee qaasim suleymaani kaas oo gantaalada maraykanku ay ku dileen magaalada baqhdaad madaxa bilayska internetka ee iiraan ayaa ka digay dhaqdhaqaaqyada warbaahinta bulshada ee noocan ah isniintii isagoo sheegay in si taxadar leh ay ula socdaan internetka wuxuuna kula talinayaa muwaadiniinta in ay xaaladan xasaasiga ee hadda jirta ay iska ilaaliyaan daabacaadda waxyaabaha kicinaya dareenka dadweynaha